إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah waxaa maalintii shalay magaalada muqdisho lagu aasay meedadkii ay ciidamada ugandha ku xasuuqeen deegaanka golweyn ee gobolka shabeellada hoose beesha ajuuraan ayaa machad kusoo xiratay deegaanka cadaadgeri ee ka tirsan gobolka baay salaad roobdoon ah ayaa mar kale laga tukaday magaalada gaarisa oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay kenya haysato halkaas oo ay abaaro daran ka jiraan dhegeystayaasha idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka aragti dhiibtay xalqadii laba-iyo tobanaad ee taxanaha saa ama yaxkumuun taas oo ah tii ugu dambeysay ee taxanahaasi intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaargarooba goordhow isagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa toddoba iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanada kun afar boqol afartan iyo saddexdii hijiriyada dhanka kalena ku aadan labada bisha koob iyo tobanaad labada kun labaatan iyo kowda warkii oo fidsan waxaa maalintii shalay magaalada muqdisho lagu aasay meedadkii ay ciidamada ugandha ku xasuuqeen deegaanka golweyn ee gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkaasi waxaa halkan ka soo jeedinaya maxamed cali aadan nin walaalkaaga diliyo hilibkiisa haddana jarjaray oo haddana agtaada maraa xamaasaddaasi naqi karto waa siduu ilaahay og yahay muddo saddex bilood ah kadib waxaa maalintii shalay magaalada muqdisho lagu aasay meydadka dadkii ay ciidamada ugandha ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka ku xasuuqeen deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose dadkan la aasay ayay tiradoodu ahayd toddoba ruux kuwaasoo muddada saddexda bilood ah ku jiray tallaajada yiilay mid ka mid a xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada muqdisho goobtii lagu aasay dadkan rayidka ah ayaa waxaa goobjoog ahaa qaar ka mid a ehelada dadkii ay xasuuqeen afrikaanta iyadoona muddo saddex maalmood ah siiyey shisheeyaha inay uga jawaabaan falkii ay geysteen annaga waa aasnay meydadkii haddaan laga soo jawaabin oon sida ugu dhaqsida badan aan xaquuqdoodii iyo xaqoodii aan loo bixinna annagu shaqadaynayaan wadaynaa annagu awalba barya nalow kuguma oggolaan waxaa nalow kugu oggolaaday inaan haddii alla kuurooya dalkana leennahay dadkana leennahaa nalow ku oggolaaday haddaan nalag mar dhow oo sida ugu dhaqsida badana xaquuqdoori nalo ku siinin annaga shaqadaynayaan wadaynaa mudaaharaadkayaanna wadaynaa waxay noo sheegeen amisom inay lix qofood xidhan tahay oo madaxdii amisom hoggaaminaysay xilligaas ah gobolka shabeellada hoose qaybta golweyn iyo buulo maxkamad lama keenin meydkii maantaan aasnay waxaan yacni siinaynaa muddo shareeco saddex maalmood haddii ay mataqaannaa war cad nagu sii waayaan xuquuqdii uga hadli waayaan ay mataqaan maxkamad ku soo saari waayaan amisom gobolka mudaaharaadaan ka bilaabaynaa sidoo kale qaar ka mid a ehelada ayaa sheegay in haddii muddadaas wax jawaab ah laga heli waayo shisheeyaha aysan si nabad ah ku joogi doonin gobolka shabeellaha hoose nin walaalkaaga dili oo hilibkiisa haddana jarjaray oo haddana agtaada maraa xamaasaddaasi naqi karto waa siduu ilaahay og yahay hadduu saddex maalmood ka soo jawaabi waayo waa arrinta waa si sidaas kafool xun ay tegey hadda sidaanaha damiirkaana sidoo yaa ma sheegi karna inaan socono inaan joogno inaan wax diloyno inaan hurdoonno ma kala sheegi karni laba bilood saasa usoo taagnayn hilibka walaalkeenaan barkaneen asigoo jawaano noogu jiro ayaan barkaneen meydkii waa duuganay amisom raadiyahe ka hadashay inay magdhabdhiiweyso inay maxkamad soo saarayso waxaan rabnaa haddii alla idmo saddex beri gudahooda inaan jawaab ka helno ay soo saaraan maxkamaddii iyo xuquuqdii dadkii ay xasuuqeen waa laga waayey soo maahan saddexda degmo ee degan saddexda degmo ay degan yihiin shalambood golweyn buulomareer si nabada kuma joogayaan amisom arrinta la yaabka leh ayaa ah in madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo uusan ilaa iyo hadda ka hadlin toddobada ruux ee ay xasuuqeen ciidamada shisheeye taa beddelkeedana uu madaxweynaha uganda yuweri museveni isagoo jeesjeesaya qiray in askartiisa ay geysteen xadgudubkaas sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaheena cabdisamed cabdulaahi beesha ajuuraan ayaa machad kusoo xiratay deegaanka cadaadgeri ee ka tirsan gobolka baay munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka cadaadgeri oo saddexii soddon kilomiter u jira magaalada diinsoor ayaa lagu soo xiray machad ay wax ku baranayeen ubad ka soo jeeda beesha ajuuraan xafladda xiritaanka waxaa ka soo qayb galay culimo nabadoonno iyo qaar ka mida waalidiinta ardayda machadka la soo xiray ayaa lagu magacaabo ibnu teymiya iyadoona ardaydani ay noqonayaan dufcadii labaad ee machadka dhigata waxayna hadda galeen fatro fasax ah kelimaad kala duwan ayaa laga jeediyey xafladda oo ka dhacday masjid ku yaala cadaadgeri mudiirka machadka ibnu teymiya ayaa hadlay wuxuuna soo gudbiyey warbixin ku salaysan machadka iyo muqararka waxbarasho ee socday fatrada gunaanadkeeda loo fadhiyo duruusto oo machadka qaadayaan kowmayba waa alqur'aan ulkariim tumun iyo afarmaad waaye tumun iyo afarmaadda iya qaadayaan ardayda may baan ku horaya alqur'aan ulkariim wa culuumuhu qur'aanka iyo culuumtiis qur'aanka ardayda qaar mayba marahayaana labaatan shan jus qaarna mayba marahayaana labaatan jusa dhammaaya may baan kiige qur'aanka culuumtiisa kamid ah tafsiir alqur'aan alkariim oo iyana sugu khamiisa dhammaaya sugu khamiis tafsiirshe dhammaantiyo insha allahu tacaala kora kahaayan mayba kale ninkiige hidaayat lmustafiid oo ka saabsan iyana culuum alqur'aan qur-aanka tajwiidkii iyana dhammaaya macnaa fatro kasta macnaha kitaab oo culuum alqur'aan ilaa ka dare marka may baan keena intaas alxadiid waa culuumuhu xadiidkii culuumtiis cumdat alaxkaam iyo fatradun qaadeen ardayda cumdat alaxkaama qaadeen sheekh mukhtaar abu muslim oo ka mid a culimmadii lagu casuumay xafladda ayaa jeediyey dardaarno kala duwan oo ku socda dhinacyada kala duwan ee munaasabadda ku kulmay cilmiga barashadiisu walaalayaal waa cibaado yaa abnaa'i cilmiga sharciga ah oo la barto barashadiisu waa cibaado waa inaan sidaa u fahmnaa walidaalika imaam axmed bin xambal wuxuu yidhi alcilmu laa yacdilhu shayun liman saxat niyatuhu cilmiga wax u dhigma lama arko qofkay niyadiisu saxiix noqoto way weydiiyeen dalabadiisa qaaluu wa kayfa tasixu niya yaa abaa cabdilaah abaa cabdilaah isagaa la dhihi jirayo wiilkiisa cabdulahi la dhihi jiray abaa cabdulaahi yo imaam axmed bin xambal weeye imaam ahlu sunna waljamaaca weeye sidee niyadiisa saxiix ku noqotaa qaala yanwi rafca aljahli can nafsihi wa can hayrihi niyada uu ay anfacayso waa in uu niyeysto qofka cilmiga baranaya daalabilcilmiga ah ugaas muuse maxamed khaliif waa ugaaska beesha juuraan ee jubbooyinka kelimad ku socta ardayda loo soo xiray macadka ayuu jeediyey waxaa kaloon jecelnahay inaad waxaad baranaysaan ilaahay subxaana wa tacala uu idinka dhigo mid ikhlaas ah mid ikhlaas inuu ilaahay idinka dhigo waxaan rabnaa juhdiga aad bixinaysaan walaalihiina iyo waayeladii oo hooyadiina iyo aabbihiina inaad u sheegtaan fasaxaad ku jirtaan hadda waxaa la rabaa aabbaha geela u jiro ama ariga jiro inaad u tagtaan arkaanta aad bartaan cibaadada aad bartaan intaasaa loo baahan yahay waa faa'iido weyn waay ma garateen annagu wax kale mahin cilmiga aad baranaysaan kitaabka allah inaan kor u qaadno
sidoo kale waxaa kelimad dardaaran ah oo ku socota waalidiinta iyo beesha macadka soo xirtay jeediyey ugaaska beesha juuraane baayo bakool ugaas cabdulqaadir macalin cali ilmahan inta oo la keenan dad yaraa dhali ajuuraan ilmihiis kuwaan kalihi maaha insha allahu tacaala beelweyntia xoolahan dhaqaalahan bixiyo hays beesha horta waxaan leeyahay xoolihii allah idiin barakeeye eh xoolaha aad bixinaysiin u bixiya ilaahay dartiis ikhlaas u bixiya ikhlaas u bixiya insha allahu tacaala in xoolahaas maalka macnaha imtixaan waay oo ilaahay ni siiyey haddii weji kheyrle lagu bixiyana jinna lagu muqdanaya rilla ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaana wa tacala ayaa qur-aankiisa ku sheegay adili badanaa kusoo aroortay carrakawaa'ah ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahay wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum wamaa tunfiquu min khayrin fa ina allaha bihi caliim waxaa jiray intii ay xafladda socotay bandhig ay sameeyeen qaar ka mid a ardayda loo soo xiray machadka qaala rasuulu اllahi salى اllah عalayh wasalam laa yaqbal اllah salaata axadikum ida axdata xata yatawada mutafaq calayh wacan abi hurayrata radi اllah canh ana rasuula اllahi salى اllah عalayh wasalam qaal lowlaa an ashuqa clى ummati laamartuhum bاsiwaaki cinda kuli salaah mutafaq calayh عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه اللخبثان متفق عليه gunaanadka xafladda ayaa waxaa abaalmarino lagu doonsiiyey arday dhowr ah oo kaalmaha hore si wada jir ah u galay atalaamiid alawal may baan weerane cabdulaahi cabdille nuune kun afar boqol iyo sagaalan hasheen kun afar boqol iyo sagaashan hasheen maybaa waalmarin lansiyey lam- lacag oo dhan afar boqol kun shilin soomaali ah ardaygii labaad oo kaalinta isgalaa mayb waa jacfar maxamed aadam isuna kun afar boqol iyo sagaalan hasheen isku derejinagdeen lamaadu arday isuna maybaa abaalmarin in layaa afar boqol beese iyo catarki iyo mayb waa aragteeda kaalinta lamaad maybaa isgalay afar arday kow mayb waa sacad sheekh cabdiqaadir macalin cali ardayga lamaad cabdiraxmaan maxamuud musdaf kan saddexaad mayb waa axmed xiifow cuhmaan axmed xiifow cuhmaan aldaalib araabic cabdirashiid macalin iimaan xafladdii gunaanadka macahadka ibnu teymiya ayaa ku soo dhammaatay farxad iyo reenreyn halkuu warkan idinkaga imanayo oo warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan salaad roobdoon ah ayaa mar kale lagu tukaday magaalada gaarisa oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay kenya haysato halkaas oo ay abaaro daran ka jiraan faahfaahinta warkaasi waxaa noo sii ambaqaadaya mahad cubeyd bulshada ku nool magaalada gaarisa ayaa markii saddexaad shalay dukaday salaada roobdoonka xilli ay halkaas ka jiraan abaaro baahsan oo saameeyey dadka iyo dunyada intaba mid ka mid ah wadaadada ku nool gaarisa ayaa ka waramay sida uu u dhacay roobdoonka waad arkaysaa saaka sida loo imaaday roobdoonka maasha allah waxaa loo soo baxay si kayra caadi ah magaalada gaaris ee gudaheeda oo uu ka dhacay roobdoonka gaarisa primary sidaan cilaaninayna ayaamahan oon ku celcelinaynay ayuu maarata roobdoonkii u dhacay saaka dad aad iyo aad u badan ayaana soo baxay dugsiyadii iyo badaaristii iyo macaahidii jaamacadihii oo dhan iyo beecsharadii saaka waa la xiray ilaa salaada laga tukanayay labada saac iyo barka marka maasha allah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaarta iyo xaaladda iyo dhibka aan ku jirno inuu ilaahay naga bixiyo oo ilaahay uu roobna siiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa insha allahu ilaahay baryadiisana kama daalayno waan wadaynaa ilaahay idinkii intuu ilaahay roob naga siiyo dhowaan ayay ahayd markii sheekh xasaan xuseen aadam oo ka tirsan culimada soomaaliyeed uu ku baaqay in loo gurmado dadka ay abaaruhu ku saameeyeen halkaas halka aad warkaasi kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dhegeystayaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka aragti dhiibtay xalqadii laba iyo tobanaad ee taxanaha saa ama yaxkumuun taasi oo ah tii ugu dambeysay ee taxanahaasi faahfaahinta warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya wariyaheena zakariya cumar iyadoo weli ay isa soo tarayaan dadka ka aragti dhiibanayo filimaantii silsiladda ahaa ee saa ama yaxkumuun ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib islamarkaana sida weyn loogu faaqiday xeerarka iyo qawaaniinta ay ku dhaqanto dowladda federaalka ayaa haddana waxaa ka mid noqday dadka ka soo aragti dhiibtay dhegaystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan kuwaas oo ku kala sugan dalka iyo dibaddiisa haddaba waa kuwanaa qaar ka mid ah dhegaystayaashaas oo ka waramayo waxyaabaha uga baxay filimka gaar ahaan xalqadii labayo tobnaad ee ugu dambeysay haddii aan fikirkayga ka dhiibto qodobka la faaqidayo xalqooyinkan oo kale in la baahiyo oo lasii badiyo waxaan oran lahaa dadka muslimiinta oo soo diyaariyey barnaamijkan inay diiwaangeliyaan oo ay buug ku qoraan sidaas ayaan kusoo gebagabeynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wixii igula yaabka badnaa ee, waxaa ka mid ahaa maxaa la dhahayay nin dhammo wadaad sheeganaya oo dhahaya diinta islaamka haddii la waayo waa in dowladnimada la waayo ninoo la adkaystaa taas oo marka u horeysa midaasaan la yaabay magacaygu waa abuu maxamed oo jooga dhulka gumaysiga kenya ikhwatil ciza hadda fikirtay kadibta xalqada ugu dambeysay laba iyo tobanaad ee runtii horta waxay banaanka soo dhigtay dadkeen culummada ka dhigan jirnay oonu ku dabafaylnayn bay runtii banaanka soo dhigtay runtii xalaqaadkan dhowrka u socday waxaan ka faa'iidaysto zaa'id ugu faa'iidaysto waa yaqiin idaa masalada fiskor masaa'ishan mas'ala mas'alatul xaakimiya ay ahayd mas'ala qadci ah daruuri ah oo caqliga lagu garanayo sharciga ka horba ay ahayd laakiinse markii dambena waxay ii faa'iidaysay yaqiin saa maa yaxkumuun waa gantaal cadowga islaamka khaasatan kuwan dowlad isu sheega iyo waxa ridadooda iyo wax walba ay caddaysanayaan markhaati looma doono aykaa cadaabka lugooda ku raadsadeen adduunyana waa cadaabay ku jirayaan aakharana xisaab adag waa ognahay qof walba waa ogyahay nin walba waa dhegaystaa marka waxa uga daran tahay gantaal mid kasta waxa waa soo cabaadaa markuu maqlo laakiin nasiib darro ilaahay ninkuu hanuunla doono maaha nin kale ma hanuunayo kuwada gantaalka baaraka allah fiikum adinkana insha allah ilaahay waa idin barakeynaya in kuntum mu'miniin واعتصم بحبل الله جميعا waxaa hadalhayn weyn yeeshay filimaantii silsiladda ahaa ee loogu magacdaray saa ama yaxkumuun filimaantaas oo si weyn ugu dhex baahay bulshada muslimiinta ah islamarkaana yeeshay qubuul iyo soo jiidasho ballaaran iyadoona ay xusid mudan tahay in silsiladani ay bannaanka soo dhigtay xogo iyo macluumaad badan oo ka dahsoonaa bulshada qaybo ka mid ah waad mahadsan tahay sakariye warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa